dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena toddobaadlaha ee baraarug oo ka baxa redio kismaayo kaas oo aan kaga hadlayno mowduuc ku saabsan sida haweenka iyo kooxaha nugul ay uga qayb qaadan karaan nabaddiska amniga iyo xalinta khilaafaadka ka dhaca deegaanadooda marka dagaallo iyo colaado ay dhacaan haweenku waxa ay noqdaan dadka ugu badan ee dhibaatadu ay saamayso si kastaba ha ahaatee bulshada soomaaliyeed oo inta badan raggu ay hogaamiyaan haweenku marar badan laguma daro wadahadallada iyo go'aanada la xidhiidha nabadda iyo xalinta khilaafaadka barnaamijkeenna waxaa ku casuuman oo marti noogu ah sagal faarax maxamed oo ka socota ururada saxaafadda jubbaland iyo ubax yuusuf cadaani oo iyadana ka socota ururka israel oo ka mid ah ururada ee dhallinyarada ee ka dhisan magaalada kismaayo si ay nooga warramaan kaalinta ay haweenku ka qaadan karaan nabaddiska iyo sidii loo yareyn lahaa colaadaha bulshada ee dhexdeeda waa bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaan wax badan ka ogaan doonaa ujeeddada doodan waa in la dhiirigeliyo in haweenku ay door muuqda ka qaataan nabadda amniga iyo xalinta khilaafaadka dhegeystayaal sidoo kale waxaan jeclaan lahayn inaan idinkana idan maqalno oo aragtiyihiinna aad noo soo dirtaan lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka ah ee laba siddeed eber ayaad noogu soo diri kartaa adiga oo ka soo jawaabaya su-aasha toddobaadkan oo ah sidee ayay haweenka deegaankiina uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay wax dhacaan mar kale haddii aan ku celiyo sidee ayay haweenka deegaankiina uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay wax dhacaan noogu soo dir jawaabahaaga lambarka bilaashka ah ee laba siddeed eber waxaan akhrin doonaa qaar ka mid a fariimihiinna oo intaan markaa barnaamijka ku guda jirno dhegeystayaal bilowgii barnaamijka waxaan sheegnay in haweenka marar badan laga reebo doodaha la xidhiidha nabadda iyo xalinta khilaafaadka haddaba waxaan rabnaa inaan wax badan ka ogaano doorka haweenka marka hore waxaan soo dhoweynayaa martida aad baan ugu faraxsanahay dabcan ka qaybgalka barnaamijkan inaad qayb nagala noqotaan soo dhowaada kusoo dhowaada barnaamijka marka hore
waa mahadsantahay wadaniga walaal waan ku dhownahay barnaamijka raadiyaha kismaayona sidoo kaleta waa uga mahad celinayna barnaamijka marka hore waan ku dhowahay radio kismaayo magacaygu waa ubax yuusuf cadaani ku magaca dheer anshax waxaan ahay gudoomiyaha s y l somaly youth leaders usoo beegsanaya lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar sidoo kalena lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka ayay aragtiyahooda oo ka kooban ugula wadaagi karaan labo sideed eber sidoo kalena waxa ay isla qoraal noogu soo diri karaan lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar dhegeystayaasha waa gudageli doonaa marka hore martida ayaan soo dhoweynayaa haddii aan ku hormaro ubax maxay yihiin siyaasadaha ugu muhiimsan ee haweenku uga qayb qaadan karaan nabaddhisidda iyo sidoo kale ka hortagga colaadaha
waa mahadsan tahay haddii aan u gudagalno su-aasha horta soo markii la dhaho markii la dhaho haweenka waxaa waaye haweenku waxay door muhiima ka qaadan karaan siyaasadda iyo nabad dhiska waqtiyadaha maxaa waqtiyada maxaa la dhahaa siyaasadu ay kacsan tahay oo kaleetood oo political issue ay jirto waxay ka qayb qaadan karaan haweenka si guud inay bulshada inay ka wacyigeliyaan dhibaatooyinkiiyo qalalaasaha ay abuuri karaan dhalinyarada ayagoo u horseedayo inay ka shaqeeyaan nabadda maxaa yeelay haweenka waa kuwa ugu badan ay saameyso hadday dhibaato meesha ka dhacdo matalan oo kaleeto waynu naqaanaa waqtiyadaha waqtiyada ay kacsan tahay siyaasadda oo kaleetood waxaa dhaca dagaalaa dhaca maxaa la dhahaa labada dhinac arbusho kaleetaa dhaca qalalaasaa dhaca waxaa jiro mararka qaar in social mediaha qalalaaso laga abuuro kaleetood in deegaankii dadkaas ay joogeen oo kaleetood sidoo kale in qalalaaso laga abuuro marka haweenku waxaa waaye meel walba oo arbush iyo qalalaaso ay ka kacaan waa kuwa ugu nugul waa haweenka iyo maxaa la dhahaa caruurta maadaama qalalaaso walbo iyo dhibaato walbo kacda ay haweenka ugu nugul yihiin haweenku marka waxay door muhiima ka qaadan karaan ayna og yihiin baahida bulshada baahida hoose ee bulshada sidaas darteeda uga qayb qaadan karaan doorka muhiimka ah ee nabad dhiska sidoo kaleeto dhexdhexaadinta familiyada ishayo sidoo qoysaska ishayo dhexdhexaadintooda sidoo kaleetood in dhalinyarada ay ku baraarujiyaan inaynan khilaafaadka iyo maxaa la dhahaa siyaasadaha aloosan ayna ku dabaqmin ay kasoo horjeesadaan ay si guud dee haweenku maxaa la dhahaa wacyigelin joogto ah hadday noqoto xaafadihii iyo bulshadii hoose iyo hadday noqoto dhalinyarada intaba ay kaaga wadaan sidoo kaletood waxaa jira khilaafyo ay abuuraan odayaal dhaqameedyada waqtiyada xaalada siyaasadeed ay taagan tahay taasina waxaa qeybkawaxaa qayb ka qaata haweenka qayb ka qaata waxay qayb uga qaadan karaan matalan hooyadu waxay arkaysaa ninkeeda ama wiilkeeda aad maxaa la dhaa ugu caraysan waqtigaaseeto siyaasadii iyo waxyaabahaas isku howlaya fariinta yaray uga qayb qaadan karta oo keliya waxaa ka mid ah inay wiilkeedii iyo ninkeedii ay ku tiraahdo sidaanay bulshadu uma wanaagsana sidaana u wanaagsan waa inta ugu yar ee fariin wacyigelin oo nabadeen ay geysan karaan haweenka marka isku soo duuduubo waxaan dhihi lahaa haweenku waa lafdhabarka bulshada iyo hogaam iyo hogaaminta nabad dhiska iyo sidoo kale inay yihiin dad maxaa la dhahaa u dhabar adeega isku howla inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida deegaanka meel walba ay joogaan wa waa tahay intaan sagal u gudbin dhegeysta ayaa ku jira qadka iyana qayb ayay dhegeystayaasha nagala yihiin assalaamu calaykum waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
waa maxamed yuusuf oo joogo soomaali garmagarte waa gartay maxamed ow soo dhawow haddii aad barnaamijka la socotay su-aasha toddobaadkan iyo aragtidaada
nin ahoo barnaamijkan isbuuca iyo waan la socday aad baan dhegaysanayay waa waxaa laga hadlayay muxuu ahay haweenka iyo saamayntaan bulshada soomaaliyeed iyo ay ku leedahay
iyo dabcan aad iyo aad iyo xalinta khilaafaadka markay wax dhacaan marka aragtidaa hadday aad uwadiso bulshada ha marka nin horta horta horta waxaa adduunka waxaa la yidhahdaa waxa la dhahayda international of women haye waa gartay
adduunka intiisa kaleeto waa muxuu ahaaye waxaa loo sameeya waxa la dhahaa women day macnaha ama ururka haweenka maalin bay leeyihiin magarata waa gartay maalin loo astay oo caalami ah haa ma garatay waa gartay laakiin haweenkeena soomaaliyeed sidaasoo kale ma aha boqolkiiba sagaashan ismeel soo malayni karo marka sidey uga qayb qaadan karaan xalinta khilaafaadka markay wax dhacaan
waxaa hortoo ka horeysa horta wax la yidhaahdo social people ama waay waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa wax la yidhaahdo dad arrimaha bulshada horta kow horta in isku baraarujiyo waa gartay oo bulshada wixii haween ah iyo wixii dhalinyaro ah iyo wixii odayaal ah laisku tago la tashado wax oo laisku wadaga meel muxuu ahaaye raggiiba ay joogaan soomaaliya baan umalaynaya waa gartay marka khilaafaadka iyo waxyaabaha is leedahay xilligan way xallin karaan qaab noocey u xallin karaan markay wax dhacaan waxay ku xallin karaan matalan gabadha guriga joogto oo ninkeeda maanta quriga iyo booshka haysto oo raba inuu bulsho kaloo meel degan inuu soo dhibaateeyo uu u baahan yahay iyadoo ma celini karto maxaa yeele waktigu asaga uu go-aan gaaro mu bixi karaa oo ma garatay waa gartay laakiin iyagoo haweenka guriga jooga hadday xuquuq leeyihiin oo la dhowrayo oo nidaam iyo system iyo kala dambeyn uu jirto oo waxyaabo fara badan ay jiraan oo haweenkaas la siir lagu dhiirigelinayo weliba markaas ayaa la siirina karaa ma garate waa gartay waa gartay aada umahadsan tahay maxamed waa kaaga mahad celinaynaa sida aad barnaamijka uga qayb qaadatay aragtidaada wuu mahadsan yahay dhegeystahaasi dhegeystayaasha kalena barnaamijka way nagala qayb qaadan karaan sidoo kale lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka labo sideed eber ayay noogu soo diri karaan sagal ayaan u tallaabayaa oo iyadana ka socota ururka saxafiyiinta ee jubbaland sagal waad maqlaysay dabcan ubax waxaay sheegtay inay muhiim tahay in haweenka lagu dhiirigeliyo inay qeyb ka qaataan sidii ay wacyigelinta u ballaarin lahaayeen gaar ahaan hooyooyinka iyagoo kaashanaya odayaasha ama dhaqanka marka ma nala wadaagi kartaa tusaalooyin muujinaya sida haweenka ay uga qayb qaateen dejinta colaado ama yareynta rabshado ama marka loo fiiriyo doorka wariyaasha gaar ahaan kuwa haweenka ah ay door ayaa naftooda uga qaataan sidii ay wacyigelinta u baahin lahaayeen sidii ay haweenka ayaa naftooda qayb uga noqon lahaayeen sidii loo yareyn lahaa colaadaha waddan waa mahadsantahay walaal way jirtaa caqabado fara badan oo inta badan horta dumarka ka hor istaagi kara in maxaan ku idhahdaaye ay ka qayb qaataan dejinta colaado sidoo kalena maadaama su-aasha ay weydiisay ahayd ma jiraan doorar ay ka qaateen haddaan dib ugu laabano dhaqmadii hore soomaalida ama ilaa hadda aan umalaynaya lakin sii dawargoyen waxaa jira wax la yidhahda godob reeb tusaalo kale laba reer baa islaynaya ama dhibaataa dhaceyso dhibaatada horta gabadhii markii ay dhaceyso oo raggii isdagaalayaan oo hubka isku wataan gabadha horta awoodu ma lahan inay maxaan ku rahda dagaalka ka hortagto ama istaajiso laakiin awoodda koowaad ay leedahay waxaa waaye in gabadhaasi ay sameyn karto horta kobi horta waano iyo wacyigelin gurigeeda ay kasoo bilowdo midda labaad maadaan u laabto dhaqmada hore waxaa kamid ahay godob-reeb waxaa tusaale labada reer oo isdagaashay waxay kala qaadanayaan gabdho gabadhaasi markay labadaas reer soo dhex gasho waxay noqonayaan wiil iyo seedigiis waxay noqonayaan wiil iyo aftigiis marka maanta kale si dadkaas lasgu soo dhaweeyo soo dhaweyn bay ahaan jireen marka halkaa waxaa ka cad in dumarka ay kamid yihiin inta badan waxyaabaha dagaalada ka hortegi kara xal waarana lagu gaari karin ay kamid tahay marka waxaan dhihi karnaa dumarka way ka qayb qaateen waxaa jira sidoo kale awaabulo fara badan oo hadda in badan dhacay oo tusaaloo kalete markay dhibaata dhacdo kale haweenka inay ku hagoogtaan oo dhahaan dhiga daadan hala joojiyo dhibaatada hala joojiyo bulshadii ay ka hortagayaan waan aragnaa in badan wax qarsoona ma ahan dhinaca baraha bulshada iyo markaan usoo laabtaha saxaafadda saxafiyiinta haddaadanah inta badan waan sameynaa wacyigelin ku saabsan isdhexgalka bulshada dhinac kasto ahaataba isdhexgal dhalinyaro dhinac kastaba maanta dadka ishaya waxaa laga yaaba dhalinyaro siyaasaduna isku haysaan lakin dhalinyarada isjecel yihiin so waxaan ka shaqeynaa mar walba oday dhaqameed hadday noqoto bulshadii qaybeeda kala duwan dhalinyarada hadday noqoto sidaa isugu keeni lahayn oo barnaamijyo wacyigelin aan ugu qaban lahayn baa mar walba ka qayb qaadanaa waa tahay waa gartay ubax ayaan siinayaa ubax tusaalooyinkaas maxaad ku dar lahayd marka ay noqoto in haweenku ay ka qayb qaataan dejinta colaadaha ama yareynta rabshadaha tusaalooyin maxaad soo qaadanayd sagal waxay soo qaadatay in gabdhuhu ay qayb ka yihiinba in colaadii la qaboojiyo oo la dejiyo si labadii reer ee colaada iyo dekanada ay ka dhexaysay la isku xidid siiyo in xitaa gabdhihii qayb ay ka yihiin hadiyadii la isu siin lahaa oo xaaladdaa lagu dejin lahaa marka tusaalooyin maxaa ka mid ood soo qaadan lahayd si loo dejiyo colaadda ama yareynta rabshadaha ee haweenkana door ugu qaataan okay waa mahadsan tahay haddii aan dhahno tusaalooyin horta sagal tusaalaha ay soo qaadatay waxa weeye waagii hore la isticmaali jiray arrinkaas laakiin hadda waxaad moodaa in aan la sameynin haddii la sameeyana dhif iyo naadir ay tahay maxaa yeele waxay taas ka qayb qaadanaysaa iyagoo la dhahayo godob reeb haddana waxawaaye dulmi bay haweenka ku tahay in taas lagu sameeyo gabar aan diyaar u ahayn laba reer oo isdhibaataysan in yaana waxay ahayd dumarka markaas jiray dhibaato lagu sameyn jiray qayb ka ahayd laakiin hadda suulay hadda markaan usoo noqonay tusaalooyinka cadcad ee haweenku ay sameeyeen waxaa qayb ka ah inay gogol nabadeed inay fidiyaan oo kaleetood matalan laba reeraa isdagaashay in gogoshii iyo wadahadalkii ay u fidiyaan raggii kadibna ay soo gogol fadhiistaan odayaal dhaqameedkii culimadii iyo waxgaradka ay kasoo qayb galaan marka tusaalooyinka cadcad ee hadda maxaa la dhahay ay kaga qayb qaataan hididiilooyinka ay ku galaan waxaa ka mid ah inay gogol u fidiyaan sidoo kaleetoodna inay sameeyaan wacyigelin iyo waano ay ku wacyigelinayaan arrintaa ma rabno dhib bay nugu tahay deegaankay dhib ku tahay haweenkay dhib ku tahay waxaan rabnaa in la fadhiisto la wada hadlo tusaale yar haddaan kugu soo qaato waxaa jirtay kismaayo inta aan ognahay oo maamulkaan haysto waxaa jiray hal dagaal oo ugu saameyn ugu saameyn badnaa haweenkuna social mediaha ayay yaalaan baraha bulshada yaalaan doorka ay kaga qayb qaateen deminta colaadaas oo labada reer kala gaartay
colaado badan baa jireen colaadihii badan oo jiray gogol bay ka fidiyeen waxay ka sameeyeen kaletood olo olo inay dadka iskugu wacaan isku soo fariisiyaan dowladii naftirkeeda ay maxaa la dhahaa ay loo galo la yiraahdo waa inaad qayb ka noqotaan heshiisyadan yana colaadihii iyo dhibaatooyinkii dhacay inay mar walbaba ay hogaan u yihiin nabad abuurka iyo nabad iska ayagu haweenka markay yihiin ay tahay bulshada qaybta keliya ee dareemaysa dhibaatada halkaas taagan ee rabta dhaqso in laga jawaabo waa haweenka marka tusaalooyinka intaas inahaasa ka mid ah
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkan gaarka ah ee toddobaadlaha ah oo idinkaga imaanaya radio kismaayo barnaamijka baraarug ayaanad maqlaysaan barnaamijka waxaa marti noogu ah sagal faarax maxamed oo ka socota ururada saxaafadda jubbaland iyo sidoo kale ubax yuusuf cadaani oo iyadana ka socota ururka israel oo ka mid ah ururada dhallinyarada ee magaalada kismaayo dhegeystayaal weli waad nala wadaagi kartaan aragtiyihiina idinkoo noogu soo diraya lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka ah ee loogu talagalay in aragtidiina kusoo dirtaan labo sideed eber ayaad noogu soo diri kartaa dhegeyste ayaa ku jira qadka assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودني وكسرنا عليه فرصة ميقانك وعلى فكان في نفسك هو يميل بعجون وعليه جيد ونفسا مقرب ونفسا عيد مبارك ومع الكبير فصواعي حافظك ولحمه macalin waan kaa qaadnay soo dhowow aragtidaada maxay tahay
وهذا هو وما صدت هاي دور بلاشي سقل يوم مصير كالبيش يوم كمان والسلام يا عادي يا وانا سوريين يا فكر كودا وانا فكر والله بها هاي وهي horta waxaa waaye dumarka sidooda banaanba colaadna waa loo adeegsadaa nabadna waa loo adeegsadaa sababtoo ah hadda diini adduunweyna ama caalamka ama meel walba haddii colaad ay dhacaan waxaa la adeegsadaa dumarkii waxaa la adeegsadaa iyo carruurta ayaa la adeegsadaa ayagana banaan bax samaynayo ayaga mudaharaadka inayo badaya hala joojiyo hala joojiyo tusaalaha waxaad qaadanaysa kuyidhahda ninka iyo xaaskiisa markay is dagaalaan tusaale gurugaas isu dagaalaan ninka waxaa laga yaabaa duuri ama tirada soo qaataa laga yaabaa laakiin ayaga haddii qof derisku imaado uu dhaho walaashay sawir saama haddii loo waxaa laga yaabaa inay markii macnaha xooladeed ay jirto ismarkii ay jirtaa laga yaaba laakiin ninkaa ragga waxaa laga yaabaa inay ficilin waayo toban rag rag isku imaadaan ficilin waayo laga yaaba waa gar waxaa waaye dumarka mar walba waxaa waaye naf dhabar ay naf dhabar aad jugan ay macnaha dumarka xaggeen meesha ay ugu jiraan nabadda hadday noqoto hadday wax walba noqoto waxaa waaye dumarka la-aantood magu jireen waayo anaga hadda kula anaga haddaan kula hadlayo waxaa waaye hadda subaxdii waaga markuu bari laba iyo tobankaa ka lahaa waxaa imaada laba iyo toban saac ilmihii kii gaajaysan kii xanuunsan kii maalintii hurdan kii aan hurdin kii dugsi aadin waru maayo waxa nafkiida macna maarayso ida hoosheed ay tahay sidaa ku maraaqada jisaa dumarku waxaan leeyahay khayr allah siiyo awaal weyna noo hayan ragga qaar laakiin waxay u maleeyaan dumarkii in macna waxaba aan hayna gudaha iskii joogaan oo haastaan laakiin hal maalin waxaa ficnaan leh ragna kurkood hoos guriga lagu sii daaya ficnaan leheedo waayahay waa tahay dumarka aad iyo aad aan u faraxsanahay gaalinta ay ku jiraan aad iyo aad dhanka hawsha ee dhanka horaad hadday noqoto dhan walba hadday noqoto dumarka maanta aniga waxaa way magaca saarin dhammaantood
waa waayahay waa mahadsan tahay macalin waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noogala qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaagana waad ku mahadsan tahay martida ayaan dib ugu noqonayaa waxaan siinayaa sagal sidee ayay odayaasha culummada iyo madaxda deegaanka u taageeri karaan ka qaybgalka haweenka ee nabad dhisidda
wadani waa mahadsantaa walaalo waxaa lagu taageeri karaa in marka horeto la sameeyo in marka horeba la siiyo awood ama fursad ay uga qaybgeli karaan meeshii markaas ayada go-aanka gaarista lagu sameynayo sida heshiisiiyada dib u heshiisiinta shirarka nabadeed baaqyada nabadeed marka la sameynayo markii tusaalo kaleto la rabo in wax go-aan laga gaaro kale in gabdhihii aan laga tegin oo ladhihin wax waa dumar waxaas laakiin gabdhihi inta badan ayaga wada hadda colaadihii soomaaliya markii dib loo fiiriyey waxyaaba inta badan la baxsaday maxaan ku dhahdaa dalka meelaha wanaagsan soo gaarsiiyey oo jeebkooda loo baxsaday oo dhaqaalahooda loo baxsaday oo farsamadooda loo baxsaday haween bay ahaayeen oo intii wax leynaysay oo dadka dhibaataynaysa rag bay ahaayeen halka dumarkii intaas ay dib isugu aruurinayeen oo iyadoo colaadihii dhibaatada ay jirto ay ku xamaalayeen korkooda marka in maxaan ku idhahdaa dib u heshiisiintii nabadayntii iyo waxyaabihii oo kale waxaa kaloo looga qayb qaadan karaa in loo sameeyo wacyigelin dumarkii sidoo kale odayaasha dhaqanka laftirkooda in wacyigelin waxay u baahan yihin loogu sameeyo in dumarku ay qayb ka noqon karaan nabadeynta oo kale oo ayaga bas is isku koobin halka ayaga bas isku koobi lahayn gogasha nabadeen ay fariisan lahayn in shirarka la badiyo oo shirarka laga wada dhigo shirar haweenka ay qayb ka yihiin odayaasha dhaqanka ay qayb ka yihiin culimada ay qayb ka yihiin marka saasaa looga qaybgelin karaa wacyigelin iyo sidoo kale in kor loo qaado wacyiga haweenka iyo waxbarashadoodoo kale tusaale qofku markuu yahay qof educated calaashan qof waxbartay oo qof dumar waxbaratay ay tahay dadku waxay dhahaan gabar waxbaratay oo bulsho waxbaratay waxay kor u qaadaysaa nabadaynta iyo hanaanka halkii gabadha badawada laga yaabo inay ku dhiiranayso inay colaadihii kiciso laakiin tan waxyaaba fara badan buu damiirkeedu ka reebaya
waa gartay ubax ayaan siinayaa ubax inta badan aragtiyo kale waxaa jira aragtiya hadda aad qabtaan kasoo horjeeda oo ah in dumarka iyo naftooda ay qayb ka yihiin colaadaha iyo horinta oo mararka qaar alcolaadaynta iyo yaatoleyda iyo buuqaas iyo hebelaa inta lagu dilay iyo oohintaa iyo baroortaa iyo ay dafku sii shido in dagaalada iyo colaadaha iyo kala aarsiga uu sii bato marka soo laisma dhigi karo dhaqanadii hore ee jiray dumarka lagu xakameynayay oo ahayd xeerar iyo nidaamyo geedka lagu hagi jiray ayaa hadda meesha ka baxay oo hadda waxaad u malaysaa in wixii ay sii casriyoobeen oo dumarka iyo naftigooda hadda ay qayb ka yihiin buuqa iyo colaadaha jira mararka qaar
horta bulshada isma saarna bulshadu qaarna colaaday kicisaa qaarna colaaday demisaa laakiin markaan u fiirino haweenka lambarka ka qayb qaato in colaadu ay sii jirto halka markii loo fiiriyo ragga haweenka aaday u yaryihiin inta colaadka ka qayb qaadato balse bilcagsigeed haweenku waxay ka qayb qaataan u ololeeyaan in colaada ay dento dahabkoodii bay furayaan maxaa la dhahaa lacagihii ayuutooyinka keedadka bay kaga qayb qaadanayaan intaasna waxay rabaan inay isku soo dhawaansho iyo nabad deegaanka lagu wada joogo marka markaan u fiirino haweenka casriga ah haweenka hadda jira iyo haweenka waxaa dhahday marka hore jira haweenka marka hore jira badanha aragtiya noocaasa jira marka aragtiyada noocaasa haweenkii marka hore jiraa colaadu kama qayb qaadan jirin ah anigu waan kasoo horjeedaa haweenka hadda kuwa ugu dambeeya ayaga maxaa la dhahaa abuura gogosha nabadeed kuwii hore maba ogaan jirinba meel lagu hadlayo meel maxaa la dhahaa dhib lagu abaabulayo laakiin kuwan goobjoogayaalay u yihiin markay la abaabulayo dhibka la abaabulayo qabiilku ay wax abaabulayaan gruubyadii qabiiladay ku jiraan nabadoonadii maxaa la dhahaa baa gruubka reerka soo dhigaya marka kuwan waxaan dhihi karaa waxay kaaga dugan yihiin kuwii hore waa waa maxaa la dhahaa waa abdate waaqici bay la socdaan wixii bay fahmayaan sida laadligeed colaadii iyo maxaa la dhaha arbushkii laga shaqaynayay ayagana waxay ka shaqaynayaan isku soo dhawaansho dahabkooday kaga qayb qaadanayaan ay furayaan keedadkoodii bay maxaa la dhahaa furayaan maxaa la dhahaa ay ku sameynayaan gogoshii nabadeed marka kuwii hore geedka nabadeed shaaha unbay keeni jireen laakiin kuwan gogosha nabadeed ayagaas ayaga abuura ayaga maxaa la dhahaa furfura taasaan aaminsana aniga waaya sagal haye aragtidaas adigana ku aadan taas marka loo fiiriyo aragtiyahaasaa jira aragtiyaha qaar waxay leeyihin dumarka markay kusoo biireen bugcadihii iyo sidoo kale wadahadaladii iyo arrimahan oo kale markay dumarkii kusoo kordheen ayay sii karar qaadatay siyaasadihii iyo buuqi iyo colaadaha marka ma laisdhihi karaa dhaqanadii waagii hore jiray ayaa xakameyn jiray oo mararka qaar xiliyadaas nidaamyo waxaa jiray wax lagu hagi jiray oo dumarka iyo naftigooda looga xadidi jiro hadda caqabad ku ah
wadani waa mahadsan tahay dabcan ani ahaan waxaan la heli karaa bajiraan laakiin halka hadda laleeyahay way sii xumaadeen oo way sii karar qaateen waxaan umalaynayaa gabdhii intay wax barteen oo wax fahmeen oo markii horeta waxyaaba fara badan lagu gacan bidixeen jiray ama aysan fahmi jirin siyaasaddu halkaasay ka qaldanta halkaasay ka saxantaa inay hadda isku dayayaan inay saxaan oo saas darteed loogu arkayo inay dad qaldan yihiin taa bedelkeeda waxaan u arkaa gabdhuhu inay inta badan gogol nabadeed siday anshax sheegtay inay gabdhuhu fidiyaan gogoshi nabadeed iyagu ay isugu yeeraan ay hogaamiyaanba oo hogaamiyaal nabadeed ay yihiin maanta intaasaa ka aaminsanaha waa mahadsantay
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeenan gaarka ah ee toddobaadlaha ee baraarug oo aad ka dhagaysanaysaan radio kismaayo codka ee jubbaland dhegeystayaasha haddii aan mar kale ugu celino su-aasha toddobaadkan sidee ayay haweenka deegaankeena uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay wax dhacaan lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka ah ayaad nagu soo diri kartaa laba sideed eber ayaad aragtidaada nagula wadaagi kartaa oo kooban sidoo kale lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad soo wici kartaa islamarkaana aad fariin isagana noogu reebi kartaa oo aragtidaada ee ku aadan adoo magacaaga iyo meeshaa joogtana soo raacinaya sidee ayay haweenka deegaankeena uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay wax dhacaan martida ayaan ku laabanayaa ubax iyo sidoo kale sagal ayaa barnaamijka qayb nagala oo ka socda ururada saxaafadda jubbaland iyo kan s y l ee dhallinyarada ee magaalada kismaayo ka dhisan waa tahay haddii aan siiyo ubax maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee haweenka ka hortaagan inay si buuxda uga qayb qaataan nabad dhisidda
caqabadaha ka hortaagan haweenka inay ka qayb qaataan nabadda nabadeynta iyo sidoo kale nabad dhisidda waxaan dhihi karaa maxaa la dhahaa caqabadaha ka hortaagan waxaa waaye kow horta haweenku waxay u baahan yihiin inay helaan wacyigelin inay helaan inay helaan sidoo kaleeto tababar inay helaan markii la dhahaayo nabad dhiska waxaa waaye waxaa loo maraa categorisay kala leedahay qaybo qaybay kala leedahay qaybo qaybahaasito sidii stageska sida stageska sida loo soo mari lahaa wadiiqooyinka sida loo soo mari lahaa in la baro haweenku in maxaa la dhahaa ay noqdaan mar walba kuwa loo sameeyo kuwa qayb ka ah gogasha wadahadal wadahadalka gogasha gogasha wadahadalka qayb ka ah si ay uga qayb qaada uga qayb qaataan nabadeynta marka haweenka caqabadaha haysta waxaa waaye inay inaysan ku baraarugsaneen mararka qaar waxyaabaha jiro waxaa jirta lack of information inaysan xogtii si degdeg ay kusoo gaarin oo xogtii aynan helin sidoo kaleetood mararka qaar inaan gogasha wadahadalka inaanan qayb laga gelinin oo la dhaho waa haweenkii dhinacaas ha u baxaano oo aynan qayb ka ahayn gogosha wadahadalka sidoo kaletood dhanka dhaqaalaha naftirkeeda waxaan dhihi karaa qayb caqabad bay ku tahay haweenka inay ka qayb qaataan nabadeynta mararka qaar markii la sameynayo nabadeynta markii la sameynayo waxaa loo baahan yahay meelaha qaar dhaqaalo fara badan si bulshadaas isku soo dhawaansho iyo nabad ay u dareemaan marka qayb bay ka tahay dhaqaalaha caqabadaha haweenka dhanka dhaqaalo la-aantana qayb bay ka yihiin sidoo kaletood waxaa caqabadaha haweenka haysta qayb ka ah in codkooda aanan la tixigelinin oo la dhaho haween waaye dumar waaye like laga soo qaado hadal yaroo daciifa camal laga soo qaado hadalka iyo murtida iyo wacyigelinta iyo nabadeynta ay sameynayaan aan loo arkin wax weyn ayadana waxay niyad jab iyo moraal jab ku tahay haweenka markaas u dhaqaaqayo arrimaha nabadeynta ayay waxay ku tahay niyad jab
sagal waxaad ka mid tahay ururada haweenka ee saxaafadda ku jira ama warbaahinta mararka qaar soo lasma dhihi karo wacyigelinta haweenka ay helaan oo la rabay in haweenka saxafiyiinta ay ballaariyaan ee haweenka helaan aaday u yar tahay
waana laisdhihi karaa sina ma laisdhihi karo saxafiyiinta hadday yihiin inta badan baraha bulshada waa ka arki kartaa idaacadihii oo kale ka dhegeysan kartaa barnaamijyo dhan oo waxaa jira barnaamijyada haweenka la dhaho oo aan qabano haddii aan nahay gabdhaha saxafiyiinta ah barnaamij dhan oo waxaa jira raadiga kismaayo ka baxo la dhaho doorka haweenka aan kusoo qaadano gabdhihii ganacsatada ahaa aan ku horeysano haweenka dhaqaalaha yaryar sameeyo waxaa jira anshaxna way ogtahay magaalada aan uga mahad celinayno gudoomiyaha haweenka jubbaland ay sameysa oo la yidhaahdo iskaashi ama barnaamijyadaas oo kale taa jiro oo tusaale haween badan baa isku imaanaya haweenkaas waxay isku darsanayaan lacaga kala duwan hadba gabadha isleeyihin way liidataan bay ku kabaan xubnahaas oo kaleeta si aan u tusno gabdhaha kaleetana ay ugu dhiiradaan baa waxaan sameynaa horumarkooda inaan soo bandhigno oo kale oo aan baraha bulshada iyo bulshadii la wadaagno bulshadii marka la wadaagno waxaa laga yaabaa dhiirigelintaas inay ka qaadato gabar guriga iska jiifto lahayd waxaas ma samayn kartid waa dhaqaaqi kartid iyo macnihii ama nabadeyntaaseeto kama qayb qaadin kartid oo kale ayadana nabadeyntay ka mid tahay markay gabdhihii laga yaaba dhowr beelood inay kasoo kala jeedaan hal meel la isugu wada keeno oo kulligood hal meel la yidhaahdo hal mid baa tihiin ayagana waxay sii saameyn kusii yeelanaysaa gurigaas bulshadii kasoo bixi lahayd oo waxay soo saarayaan ubad nabad gelyada wax ka yaqaano ubad wax wada qaybsiga wax ka yaqaano ubadkaasi beri ka maalin waa madaxda dalka maamuli lahayd halkaasna waxay dhalinyaradaasi ay soo saareen haweenkaasi isku tegay ee midoobay waxay soo saarayaan madaxweynihii beri ka maalin dalka maamuli lahaa askarigii way soo saarayaan sidoo kale kii wax dhibaateynaya qaybka ah marka intaasoo dhan oo bulshadii aan samaynayno horumarinteeda aan soo bandhigayno waxaan isdhihi karnaa waxay qayb ka qaadanaysaa dhiirigelinta nabadeynta iyo isla noolaanshaha bulshada
waayahay ubax ayaan siinayaa ubax inta badan waxaa jirta marka saameynta ama dhibaatooyinka ama colaadaha ay bilowdaan dadka ugu badan ee u nugul ee saameynta ay ku imaato waxaa kamid a haweenka iyo caruurta marka ma laisdhihi karaa xilligan waa xilligii ay ku habooneyd inay haweenka kacaan oo iyaga naftikooda ay qayb ka qaataan inay colaadaha damiyaan oo wacyigelintu ay ballaariyaan oo ururadiinan dhalinyarada ku jira ee haweenka ah in idin naftigiina aad wacyigelintii aada qaybisaan oo aad deegaano kala duwan aa booqataan xilligan xilliga ku habboonaa ma tahay waa mahadsan tahay xilligan waa xilliga ku habboonaa ayna tahay muhiim in dhallinyaradu iyo haweenka ayagoo iskaashanaya inay wacyigelinta ka qayb qaataan sidoo kaleeto waqtigan waxaa waaye baraha bulshada marna dagaalka wuxuu ka taagan yahay deegaanka marna waxaa waaye baraha bulshada hadda waxaa waaye xaaladda baraha bulshada taagan tahay marka waa muhiim waana waqtigii loo baahnaa in haweenka iyo dhallinyarada iyagoo wada jira inay ka qayb qaataan u ololeynta nabadeynta sidoo kaletood isku soo dhowaanshaha dadka siyaasadda isku haya dadkan siyaasadda isku haya mararka qaar waxay qayb ka qaadan karaan inay wadanka burburiyaan marka taa si looga hortago aynan u dhicin way sameeyaan dhallinyaradu iyo haweenka inay wacyigelin sameeyaan inay baraha bulshada fariintooda ku gudbiyaan si maxaa la dhahaa loo ilaaliyo dowladnimada iyo nabadda aan haysano si loo ilaaliyo qaybay ka qaataan waa gartay sagal marar badan waxaan aragnaa markay noqoto wacyigelinta oo kale ee haweenka in madal iyo dood wadaag iyo goobo badan oo ay ahayd in iskugu imaadaan haweenka oo halkaa aragtiyaha iyo fikradaha lagu lafaguro inay ka maqan yihiin maxaa sabab u ah maxaa keenay ma wacyigelilaan ayaa jirta mise weli haweenkii ma baraarugsano oo madal noocaas oo kale inta laiskugu imaado inay aya naftigo aragtidooda ka dhigtaan si ay qayb uga noqdaan daminta colaadaha iyo xalinta khilaafaadka waa mahadsan tahay horto taas waxaan dhigi karnaa marka koowaad waxaa caqabada koowaad ay tahay aragtiyaha bulshada ee kala duwan nooceedoondaba ha ahaatee aragtiyaha bulshada oo bulshada qaar dadka soomaaliyed ilaa weli waxa kusii dambeeya waqtuljaahiliga oo waxay kuleeyihiin gabdhuhu kama wada qayb qaadan karaan tusaale haddii maanta ay tahay in loo tartamayo kursi oo kale ama xildhibaan haado ama wax kale ahaado gabadhaas marka oday dhaqameedka soo maraysa wuxuu leeyahay maya hebel ba kaaga haboon adigii asagoo laga yaabo inuu isleeyahay ama aaminsan yahay gabadha rag wax lama gogoosa marta isaga ahaan markaa sida ka dhadhacsan marka gabdhihi inta badan waxay gogoshi nabadeynta uga maqan yihiin meelaha muhiimka ay uga maqan yihin waxaa kamid ah caqabada koowaad ay tahay bulshada dhinaceeda aragtida bulshada ta labaad oo ah sidai ubax deefustay dhaqaalihii oo kale gabadhii ma haysato dhaqaale meel walba ay ku gaari karto ama ay ku tallaabsan karto midda labaadna waxaan dhihi karnaa wacyigelin fara badan ee dadkeena soomaaliyeed u baahan yihiin si gabdhihii ay uga qayb noqdaan gogasha nabadeed mar walba ay u joogaan
waa tahay dhegeystayaasha ayaan mar kale siinaynaa aragtiyahooda si ay barnaamijka qayb uga noqdaan dhegeyste soo beegso laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si aad barnaamijka qayb nagala noqoto aragtidaada iyo fikirkaaga aad uga dhiibato labo toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afar afar soo beegso si aad barnaamijka qayb uga noqoto oo ra'yigaaga aada uga dhiibato su-aasha toddobaadkan waa sidee ayay haweenka deegaankiina uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay wax dhacaan sidee ayay haweenka deegaankiina uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay wax dhacaan laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad si toosa usoo beegsan kartaa sidoo kale lambarka fariimaha gaagaaban ee bilaashka ah ee loogu talagalay aragtiyihiina kooban ayaad noogu soo diri kartaa adiga oo noogu soo qoraya lambarkan labo sideed eber ayaad noogu soo diri kartaa ra'yigaaga oo kooban barnaamijkan waa barnaamij gaar ah islamarkaana ah barnaamij barnaamij toddobaadla ah oo toddobaadkiiba hal mar aad ka dhegeysataan radio kismaayo dhegeystayaasha ayaan siinaynaa barnaamijka waxaa marti noogu ah sagal faarax maxamed oo ka socota ururada saxaafadda jubbaland iyo sidoo kale ubax yuusuf cadaani qaar ka mid a dhegeystayaasheenna ee fariimaha noo soo diray haddii aan akhrinno aragtiyahooda hadda waxaan akhrin doonaa qaar ka mid a fariimihiina aada noo soo dirteen dhegeystayaal dhegeystahan wuxuu leeyahay haweenka xaafadeenna waxa ay ka qayb qaataan heshiisiinta qoysaska iyo dhallinyarada isqabata ama isdagaalama caqabad iyo sidoo kale culeys uu soo kala dhexgalo dhegeystahan sidoo kale isagana wuxuu leeyahay hooyooyinka deegaanka waxay u abaabulan yihiin nabadeyd waa nabadeyn marka ay colaado dhacaan dhegeysto kale isagana wuxuu leeyahay ma jiro isku xirnaan dhanka haweenka ah iyo bulshada qeybaheeda kale si looga hortago caqabadahaasi dhegeysto kale ayaa isagana wuxuu noo soo qoray caqabada ugu weyn ee haweenka inay qeyb ka noqdaan xalinta khilaafaadka iyo nabaddhiska waxaa qeyb ka ah odayaasha oo iyagana u arka caqabad iyo hardan kale oo siyaasadda ku soo biiri kara haddii haweenka ay qayb ka noqdaan arrimahaasi fariintaada waad nala wadaagi kartaa dhegeysta ama aragtidaada iyadoo qoraala iyo iyadoo toos ah waxaad toos usoo beegsan kartaa lambarka idaacadda laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar si aad barnaamijka qayb uga noqoto isla isaga ayaad fariin noogu soo diri kartaa sidoo kale lambarka fariimaha gaagaaban labo sideed shan ayaad noogu soo diri kartaa injineer naxnu ayaa dhanka farsamada inoo fadhiya dhegeystayaasha ayaan iyagana siinaynaa jaanisadooda si ay barnaamijka qayb uga noqdaan oo ra'yigooda ay uga dhiibtaan dhegeyste su-aasha toddobaadkan ayaa sidee ayay haweenka deegaankeena uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay dhacaan colaado ama shaqaaqooyin la xiriira waxyaaba markaa bulshada saameyn ku yeelan kara waayahay dhegeystayaasha iyo martida waan isku wadi doonaa maadaama wakhtiga uuna hayo martida ayaan dib ugu noqonayaa sagal iyo ubax oo barnaamijka maanta marti nooga islamarkaana ka socda saxaafadda iyo dhallinyarada marar badan waxaad ku celiseen caqabadaha ugu badan ee haweenka ka hortaagan inay qeyb ka noqdaan xalinta khilaafaadka iyo nabad dhisidda iyo inay madal looga hadlaya arrimahaas ay soo xaadiraan odayaasha odayaashana waxaan ognahay waa dowlad dhisan oo soo jireen ah oo muddo badan lagu soo caanamaalayay markay noqoto nidaamyadooda xeerjajabka ah ee dhaqanka ahaa marka maxaa isdiidan in haweenka iyo odayaasha ay intay isku imaadaan madal weliba iskugu imaadaan ay qeyb ka noqdaan xalinta khilaafaadka iyo daminta colaadaha mararka qaar ubax haddii aan siiyo waa mahadsan tahay markii la dhaho odayaasha odayaal dhaqameedka iyo haweenka markii la dhaho sida guud ay uga qayb qaataan nabadeynta odayaal dhaqameedkana horta waa geed fadhiga nabadeed oo lama inkiri karo doorkii muhiimka ahaa ee kaga soo qayb qaateen maxaa la dhahaa nabadeynta ay kaga soo qayb qaateen iyo inay wadanka iyo wadankii badbaadintiisa ay uga soo qayb qaateen doorka odayaasha lama inkiri karo waa door muuqdo oo jira oo maxaa la dhahaa bulshaduna ay ku kala nabad gashay waxaa jira xataa xeerar iyo dhaqamo qaar oo weli jiro dhaqamadaasi xeerarkaas oo kala xakameeya qabiilaadka inay isku xadgudbaan habka diya qaadasta oo kaleeto habka kufsiga waxyaaba noocaas ah marka haweenka iyo odayaasha markay timaado odayaal dhaqameedka labaduba si wada jir ah ayay nabadda uga qayb qaataan xataa hadda fariin baa dhex raacsanayayo hadaati waxaa ka hadleynay doorka markii ay ka qayb qaadanayaan siyaasadaha oo kaletood odayga uu soo xulayo xildhibaanka uu dhahayo gabadh hanagala dhaafo gabdhaha ma rabno wiilasha kaga mudan iyo waxyaaba noocaas ah hadda waxaad moodaa in bulshadii isku soo dhawaansho uu jiro odayaal odayga dhaqanka wuxuu kaga kalsooni badan yahay nimanka hadda waxay kaga kalsooni badan yihin dhalinyarada iyo odayaasha waxay kaga kalsooni badan yihin haweenka sababtay tahay odayaal dhaqameedka hadda waayadan dambe waxay si toosa ula shaqeeyaan dhanka nabadeynta iyo maxaa la dhahaa nabad dhiska markii la dhaho iyo amnigaba haweenka ay la shaqeeyaan haweenka waxay kaga qayb qaataan dhaqaalahay kala qayb qaadanayaan gogoshay u diyaarinayaan hagbadda ama ayuutooyinka ay sameeyaan oo kaleetood iyo waxay ugu diyaarinayaan in in gogoshii ay ku fidiyaan ee gogoshii ay ku diyaariyaan mar walba marka waxaan dhihi karnaa waa kuwa iskaala dhinac dhinac iyo dhinac isku kaala ka qayb qaata wada hadallada iyo nabadeynta ka qaato ka qayb qaato marka waayadan dambo si wada jir ah ayay kaga qayb qaataan hadday noqoto inay oraah ku darsadaan iyo hadday noqoto inay u fududeeyaan wada hadalkii inay fududeeyaan labadaba
waayahay sagal sidee loo sii xoojin karaa wacyigelinta ku aadan in weli lasii xoojiyo haweenka in ay ku dhex milmaan bulshada inteeda kale si ay qayb ogala noqdaan ee xalinta khilaafaadka iyo colaadaha
waxaa loo xoojin karaa horta marka koowaad in la sameeyo dood wadaagyo kala duwan waxaa arkaysaa markii forum ay dadka isugu imaadaan oday dhaqameedku kasoo qayb galo ama madal loo dhan yahay oo kale dhalinyarada ay u dhan tahay odayaasha dhaqanka inta badan waxaa caqabada ah waa odayaasha dhaqanka oo kale xitaa culimada ay ku jiraan markaas ayada ah laisu wada keeno oo la dhaho warnimayaho sidee gabdhaha ay qayb uga noqon karaan gogasha nabadeed ama ay gabdhuhu uga qayb qaadan karaan nabadeynta iyo wadajirka maadaama inta badan dumarku ay yihiin lafdhabartii dadka saas daraaddeed markii foormadaas intay ama madalahaas koota la badiyo doodahaas koo la badiyo loo isticmaalo meelo kala duwan sida baraha bulshada annagoo kale warbaahintiiya naloo dhiibo barnaamijyada noocaas kale waxay sameynayaan wacyigelin wacyigelintaas intana marka laga soo tago waxaa kaloo jiri kara waxa la yidhaahdo tababaro ayadana sidoo kaleeto oo loo qabanayo dadka ka hor imaadsan inta badan hadda inkastoo umalayna inaysan jirinba badnaynba haddana waa laga dhex helaa inta badan dadkeena in haweenkii aya si taam ku sameynayaan oo kale amay isleeyihiin oo kale gabadhii maxaan ku irahdaa ay kama soo bixi karto waxaas waxyaabo lamid ah marka si waxyaaso looga hortago aniga kuley ahaan waxaa ila tahay in la sameeyo ama wanaagsanba in la sameeyo madal dood wadaag oo kaleeto dad kale isugu keeno bulshada qaybaheeda kala duwan marka maxaa caqabad ahoo yaa hortaagan yaa caqabadda maxay tahay ma haweenkiian ku baraarugsaneen ma bulshada inteeda kale u aragta in haweenka ay kusoo dhex milmaan bulshada kale ay caqabad ku tahay ma odayaasha caqabad ah marka caqabadda maxay tahay caqabado badan baa jiraan caqabadaha kuwaad waxaa kamid a dhaqaalo oo kale haweenka laftooda inaysa ku fahamsanayn amaysa ku baraarugsaneyn oo kale tusaale o kale waxaa loo bahan yahay haweenka laftooda inay isgarab istaagaan oo kale haddii maanta midood kamid a ay rabto inay meel sare istaagto si ay gogashas oo nabadeed oga qayb qaadato siyaasadii oo kale kamid dartan siyasada soo gasho dhaqaale aysan haysan inay inta isku tagaan hagwada aruursadona waxyaabo dhaqaale ay u sameeyaan midoodii rabto halkaas inay tagto oo kale caqabada si looga baxo caqabada dhaqaale la-aanta midda labaadna oo ah bulshadii oo kale bulshadii maadaama ay caqabad ku tahay gabadhii inay ka qayb qaadan karta meelaas waa in loo sameeyo doodo sidii marka hore waan kuu sheegay marka caqabadahaas kamid aragtida bulshada qayb ka ah dhaqaaliyaradoodiina qayb ay ka tahay waa waa tahay ubax marka laga hadlayo xallin khilaafaad iyo in xal la gaaro waxay inta badan hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale garsoorka aada uga cawdaan haweenka khilaafyada haweenka udhexeeya dhexdooda in xalintooda ayba iyada qayb ka tahay culeyska iyo caqabadaha ugu badan ee mar walba aan xalinno ay tahay sheegaan inay qayb ka tahay haween isdagaalay iyaga oo qayb ka ah caruurtooda isdagaalay buuq ka dhashay dhankaas marka weli ma lis dhihi karaa iyagiyaa weli caqabado badan iyo culeysyo badan dhexdooda inay xagga usoo tallaabaan waa waqti
horta markii la yidhaahdo khilaaf markii la dhaho horta khilaafku waxaa waaye khilaaf qof buu ka bilaaban karaa qofkiibaa iskhilaafi karaa laba qof iyo ka badan intaas buu ku imaan karaa marka bulshadu khilaaf la-aan marnaba ma noqon karto laakiin khilaafkan ka hadleyna waxa waaye dhibaatada markaasida deegaanka ka aloosan maxaa la dhahaa dagaalada oo kaleetood iyo khilaafyadaas waaweynka khilaafna waa kuwa yaryarka oo maalin walba maxaa la dhahaa qofka xataa iskhilaafoo ka dhaca laba qof ka dhexdhaca saddex qof ka dhexdhaca afar qof sidoo kale ka dhexdhaca midna waa khilaaf saameyn kule bulshadii oo dagaal iyo maxaa la dhahaa caqabado kaleeto taagan ah marka khilaafku maalin walbuu dhacaa laakiin waxaanma dhihi karno grassrootku waxaa qayb ka ah haweenka khilaafyada yaryaroo xaafadaha ka dhaco laba cunugoo isku dhacday laba hooyo isku afdhacday waxyaabahaas khilaafyada ugu waaweyn maxaa la dhahaa burburka wadankeena qayb ka qaatay waxyaabaha ay ka bilowdeen waa taqaaniin haddaan dhankara gusoo jeesto waa yaqaanaan marka ma dhihi karo ma ku nasbeyn karno khilaafka grassrootkiisa dumarka way kuma nasbeyn
waa hagaag waayahay dhegeystayaasha ayaan mar kale ku noqonaynaa aragtiyahooda iyo fikradahooda dhegeystayaasha fariimaha noo soo diray haddii aan fiirino dhegeystahan wuxuu leeyahay magacaygu waa cumar xiirey waxaan joogaa xaafadda calanley gaar ahaan dalcadda aniga ra'yigayga waxa uu yahay marka hore haweenka wacyigelin hala siiyo si ay qayb uga noqdaan xalinta khilaafaadka ayagana waxay u baahan yihiin in bulshada ay qayb ka noqdaan ay soo dhexgalaan dhegeysto kale ayaa fariinta nooga soo diray isku filan magaalada kismaayo faadumo cumar aniga waxaan qabaa in dumarka laga reebo in ay siyaasadda iyo sidoo kale bulshada qaybahooda ay ku dhex milmaan maadaama ay haween yihiin kama soo bixi karaan arrintaas dhegeysta ayaa arrintaas aragtidaas noo soo qoray isagana assalaamu calaykum wacalaykum asalaam magaciigu waa cabdiraxmaan cumar waxaan joogaa xaafadda sinaai anigu waxaan qabaa in marka hore haweenka la wacyigeliyo si ay qayb uga noqdaan xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale caqabadaha jiro si ay xal uga noqdaan waayahay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegeystayaasheenna ee noo soo diray aragtiyooda waayahay dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan soo gaarnay martida barnaamijka oo kala ahaa sagal faarax maxamed oo ka socotay ururada saxaafadda jubbaland iyo sidoo kale ubax yuusuf cadaani oo iyadana ka socota ururka dhallinyarada s y l ee hogaamiyaasha dhallinyarada soomaaliyeed ayaa barnaamijka qeyb nagala ahaa dhegeystayaasha ayaa iyagana fariimo kala duwan noo soo diray oo aad maqlayseen oo iyagana qeyb ka ahaa barnaamijka dhegeystayaal waxaan isla soo gaarnay dhammaadka barnaamijkeenna waxaanan ka wada hadalnay sida haweenka ay uga qayb qaadan karaan nabad dhisidda iyo xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda waxaan u mahadcelinayaa martideenna iyo dhammaan dhegeystayaashii qadka telefoonka uga qayb qaatay iyo kuwa fariimaha noo soo diray su-aashii maanta ee ahayd ama su-aashii toddobaadkan ee ahayd sidee ayay haweenka deegaankeenna uga qayb qaataan xalinta khilaafaadka marka ay dhacaan waxaad nooga soo jawaabi kartaan lambarka fariimaha gaagaaban ee labo sideed eber dhegeystayaal toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaan ka wada hadalnay sida ay bulshada u heli karto adeegyo muhiima sida waxbarashada caafimaadka iyo amniga waxaan sidoo kale ka hadalnay sida bulshada ay u heli karto xog muhiima oo ka caawinaysa ka qaybgalka hannaanka dimuqraadiyadda maanta ama toddobaadkanna waxaan diiradda saarnay kaalinta haweenka ee nabaddhisidda iyo xalinta khilaafaadka aad baad ugu mahadsantihiin ka qaybgalka iyo dhegaysiga barnaamijkan inta badan barnaamijkan barnaamijyada la midka ah waxa aan kaga hadalnaa arrimo wacyigelin oo markaa taabanaya nolosha dhabta ah sidaas iyo nabadgelyo dhegaystayaal